دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey qaybo ka mid a gobolka gadow kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaal soo bandhigaya mashruuca qiiminta sikada xoolaha ee deegaanka buusaar ee walaayada islaamiga ah ee gadow walaayada banaadir ayaa dhambaal u dirtay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho aqoon-yahan ayaa falanqeeyay dagaalada ka socda waddanka isagoo sheegay in dowladda federaalka ay cagta saartay dhabbihii ay ku jabi lahayd dowro sharci ah ayaa loo soo xiray ducaadda walaayada islaamiga ah ee baay haweenka ku dhaqan degmada jamaameh ayaa bixiyey hadiyado kala duwan oo ay ugu tala galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka ciidamada maamulka yuhuudda ayaa burburiyey guryo ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ee reer falastiin iyagoona xabsiga dhigay tobannaan ruux قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey qaybo ka mid a gobolka gadow rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday xarunta socdaalka ee dowladda federaalka ay ku leedahay degmada beled xaawo ee gobolka gadow waxaana qarxaas ku dhaawacmay ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka isla gobolka gadow dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ayaa ka dhacay deegaanka weelcadey kaas oo u dhexeeya degmada wajaar iyo deegaanka gariley dagaalka ayaa in muddo ah socday waxaana lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka iyadoona goobtii dagaalka uu ka dhacay ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey muuqaal soo bandhigaya mashruuca qiiminta sekada xoolaha nool ee deegaanka buusaar ee walaayada islaamiga ah ee gadow waxaa ka warramaya cabdisamed cabdulaahi
muuqaalka cusub ee alkataib ay baahisay waxaa lagu soo qaatay mashruuca saka qaybinta oo uu sanadkii dhammaaday maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayada gadow ka sameeyey deegaanka buusaar ee gobolkaas xoolo isugu jira geel iyo ari fara badan ayaa muuqaalka lagu arkayaa kuwaasoo loo diyaariyey in la guddoonsiiyo dadka u xaqa leh sakada waa kuwaan qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay mashruuca saka qaybinta uu sameeyey maktabka diiwaanka sakada ee gadow dadkan ayaana la siiyey xoolaha nuuca geela magacayga aadan cabdulaahi maxamuud shaanjo waxaa waye buusaar maanta waxaa la siiyey hal waxaa neef geel ah waxaa isi xarakatu shabaab mujaahidiin hada waxaan u ducaynaa ilaahay aa barakeey ninka muslimka oo soo bixiyna ilaahay subxaana wa tacala adduunkiisa akhirdiisa alla hagaajiyey cali xasan cabdi degmada buusaaraan jooga maanta waxaa la isiiyey qaalin gaal lahaa la isiiyey maanta oo aad u qaymo badan xarakada xoolihii ay bixinaysay oo masaakiinta ay siinaysay yay ka mid ahay oo sakaawaadka ahay alxamdulilah ilaahay baa maali si cad oo qaymo badan oo ay ku bixiyeen waraaqdaa soo qabsaday hashii lambarkeeda ku qornayna waan ku helay alxamdulilah ilaahay baa mahad khayr allah siiye khayr allah siiye adduuniya aqraba allah liibaana khayr allah siiye waa u ducayne waa u ducayne korna allah ka dhig
قميص آدم waxaan u ducaynaa ilaahay badbaadiya ilaahay koriya cadowgooda alla jibiya ilaahay idinkiis soomaalida waxay u maadaa kashii bushada xabsi ka bax mooyaha alla ka dhiga ay ku ducaysataa in sideeda alla ka dhiga xasan bashiir dhaqan buusaar qaalin geel haliisii oo qaymo badan oo seke ah sabab allaha barakee gaalada allaha jibi annagana allah noo daaweeye sidoo kale ariga ayaa qayb ka ah xoolaha sakada ah ee deegaanka buusaar uu ka qaybiyey maktabka diiwaanka sakawaadka ee gadow qaar ka mid ah dadkii la siiyey ariga ayaa u duceeyey dhinacyada bixinta xoolaha shaqada ku leh saaq dhici salaad cumar waxaan joogaa degmada buusaar meesha maanta waxaan ku qaadanay ariga ilaahay baa mahad u sugnaatay ayna siiyeen mujaahidiinta annagoo tabcaana weliba abaar ayna hayso waa ugu ducaynaynaa ajarna allaha ka siiya inta bixisay marka hore iyo inta haddana siima ariga oo shan afar ricada iyo neef ida ah dadkaas waxaa ugu ducaynaynaa ilaahay qaar hasi kuwa kolka hore bixiyey iyo kuwa hadda sii bixiyey kulle dhammaan waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay jannada ha ka waraan
أواه يا شمس الأمجاد فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفدي حمانا وللدين شباب يلبي أواه يا شمس الأمجاد maktabka diiwaanka zakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ah maktab qayb ka ah hirgelinta shareecada islaamka oo ah yoolka iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab u dagaalamayso sanad kasto ayuuna maktabkan wuxuu qaybiyaa oo dadkii u xaq lahaa guddoonsiiyaa nuucyada kala duwan ee sakadu ku waajibto kadib markii lasoo uruuriyo
سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل لله لله لله
walaayada banaadir ayaa dhambaal u dirtay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan qodobkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar sheekh muuse cabdi caraale oo ah waliga banaadir ayaa waraysi uu bixiyey qeybtiisa labaad ku diraya dhambaallo intooda badan ku socda bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dardaaranadiisan ayaa daba socda warbixinno uu ka dhiibay weeraradii ugu dambeeyey ee uu ka midka yahay kii ka dhacay degmada kaxda marka hore waxa uu bogaadin iyo duco u diray ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan raggii howlgalka fuliyey waxaan rabaa inaan maarata aan u hambaliyeeyo una mahad celiyo una duceeyo raggii mujaahidiinta ah oo naftooda huray oo dhiigooda bixiyey waxaan leeyahay kuwii maarata aan shahiidana ilaahay shahaadadooda ha ka aqbalo kuwii dhaawacmana ilaahay subxaana wa tacaala ha u boogadhayo ajirkooda iyo maarata yani eh, xasanaadkoodana allaha weyneeyo waa dad u istaagay say u soo celi lahayeen cizigii iyo sharaftii ummaddaanu ay laheyd iyo diintoodii in maarata yani eh, islaamka ahayd sidii dalkan loogu soo celi lahay ayay naftooda u hureen waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala meel weyn oo maarata yani karaamaysan ilaahay ha geeyo subxaana wa tacaala sidoo kale sheekh muuse ayaa bulshada muqdisho dareensiiyey taariikhihii iyo maraaxishii ay soo martay caasimadda iyo duulaanadii ay marar badan ku soo qaadeen gumaystaha wuxuu ugu baaqay in ummaddu iska diido shuruucda gumaystaha tan labaadna waxaan u baaqi lahaa dadka muqdisho degan waxaa waxaa la yidhahdaa ninka raa'idka uma been sheego maarata yani dadkiisa ee nin la yidhahdo abshir nuur faaraabsh bacalle gaba yaroo tiriya wuxuu yidhi haqadarin dimuqraadi waa qolo afkaartoodi hanti wadaagna laga quusay ee lagu qasaarooye quboo daadsha labadaba wallaan lagu qaboobayne qur-aanka iyo sunnaha muqadaskaa qaata xukunkooda quratu cayni nebi maxamedaan lagu qasaarayn calayhi salaatu wasalaam ummaddan muqdisho degan waxa maslaxadooda ay ku jirtaa waa inay sharcada ilaahay qaataan wax kale oo maslaxa ay ku keeni karaan adduun iyo aakhira labada ma jirto maxaa yeelay adduun iyo aakhiraba ilaah iskale wa ina laana laakhirata waluula adduun iyo aakhira ilaahay iskale amni iyo istiqraar iyo cizi iyo sharaf waxaa lagu gaari karaa in ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa la qaato lagu dhaqmo addooma runa loo noqdo waliga ayaa dhanka kale kaga digay in dadku ay ku kadsoomaan shirqoolka madaxda dowladda federaalk ee ku aadan buu yidhi in dhallinyaradiinna ay xaba ka dhigtaan marka dadkaan xamar degan waa ehelkeenni waa dadkeenni waxaan uga digaynaa dhalanteedka ay gaaladu maarata yani birbirka beenta oo maarata yani gacanta maarata loo gadinaayo yayna- yay- inaynu ku darmin gaar ahaan ubadkooda inay ilaashadaan oy ka badbaadiyaan in laga dhigto xaabo dab la saaray sidii hogaamiye kooxayadeedba ay xaabo dab la saara uga dhigteen inay kuwa hadda joogaana aynan maalin walba maalin walba waxa meel walba ku baaba'aya marka waxaan leeyahay war ilmihiinna dabka haysaga ridina nimankaani wax ku fali maayaan hadduu dhaawacmo meesha uu ku dhaawacmay uga tagayaan hadduu dhinto danka ma laha mid kaley helayaan waxaan leeyahay ilmihiinna ka ceshada oo yaan maarata yani dabka laynkaga ridin sheekh muuse cabdi caraale ayaa intaa kadib bulshada ugu baaqay in doorkooda ay ka qaataan dagaalka ka dhanka ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka dagaalladaas faraha badan oo wejiyada badan leh inay maarata yani dhinac uga soo wada jeestaan cadowga dalka ku soo duulay inaan iska wada dhicin annagoo meel ka soo wada jeedna ilahi wuxuu le waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna la dagaalama ilaa gaalnimo iyo shirki iyo diinxumo laga waayo ilaahay saasuunu amray wuxuu kaloonu amray kulligeen inaan la dagaalano si ayagu noola dagaalamayaan si ayagu noola dagaalamayaan u midoobeen inaan u midoono reer xamar dad dagaal ku fiicanay ahaayeen waxay iska celiyeen maraykan waxay iska celiyeen maarata ethoobiya waxay iska celiyaan yurubta kusoo duusha kulli dad waxay ahaayeen aan madaxa raaricin cadowgoodana iska celiya taasaan kula dardaarmaya cisigooda iyo sharaftooda iyo karaamadoodii magacay lahaayeen inay soo coshadaan weliga banaadir ayaa horay qaybta koowaad ee waraysiga ku sheegay inaysan dowlada federaalka marnaba ku nasan doonin magaalada muqdisho isagoona weeraradii ugu dambeeyey u sababeeyey kuwa looga jawaabayay dhibaatooyinka iyo cadaadiska ay ku hayso bulshada muqdisho aqoon-yahan ayaa falanqeeyey dagaalada ka socda waddanka isagoo sheegay in dowladda federaalka oo ay cagta saartay dhabbihii ay ku jabi lahayd maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya
aqoon-yahan cabdifataax cilmi oo ah aqoon-yahan la socda arrimaha afrika si gaar ah soomaaliya ayaa waraysi uu siiyey idaacadda alfurqaan kaga hadlay wejiga labaad duulaanka xasan sheikh uu ku qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ah ee wilaayada galgaduud cabdifataax cilmi ayaa xusay in xasan uu ku fashilmayo dagaalka isagoo soo bandhigay khaladaad soo ifbaxay oo muujinaya guuldarada uu durbadiiba cagta saaray dagaalka ka dhanka ah dhulka lagu maamulo shareecada islaamka faydkii koowaad waxaa ognahay qabiilo uu kiciyey oo maxaa la yidhaahdaa uu kula dagaalamayay oo macuusley u bixiyey oo hubka u qeybiyey iyo iyo de hal qabiilna ma ahayna dhowr qabiil ha hal qabiil ha u bato laakiin qabiilo badan baa garabka kala jiray meeshay kusoo dhamaatay iyo ayagii maanta meeshay joogaan macuusley iyo xasan gugurta meeshay kala taagan yihin waa ognahay faydkii labaad wuxuu sameeyey dadkii shalay macuusleyda qaar kamida kula jiray inuu laftigooda la dagaalamay annagoo ognahay siyaasadiisii xasan gugurta uu kusoo galay ololaha madaxtooyada oo ahaa soomaali heshiis ah caalamka lala heshiis ah inuu maanta keenay soomaali col ah caalamkana col la ah dee awal soomaali col adduunka waaba la ahayd weligeed ba col bay la ahayd laakiin maanta ayaga dhexdoodina col ka dhigay marka khaladka u weyn walaalay u dhex fadhiya waxaan leenahay waa in maanta qabiiladii maxaa la yidhaahdaa intaasoo sana kalmaad kala fadhiyey qaarkood ilaahay subxana wataala qulubtooda isku furay isla degay xoolaha isla daaqsanay inuu maanta mid mid iskugu adeegsaday waana labe dad shalay asagiiba gacan siinayay inuu maanta dul taagan yahay oo ayagii ku kagoynayo cabdifataax cilmi ayaa ku nuuxnuuxsaday in xasan uusan qiimayn waxa ka dhalan kara dagaalka uu iclaamiyey horta dagaalku saan hore usoo sheegno dagaalku qofka inuu qaado horta qiimeyn baa ka horeysa xasanna muusan qiimeynin dagaalkan bal waxaad qiimaysaa magaca uu la baxay bal adigu hadda fiiri magaca operationka loo bixiyey waa wuxuu yidhi black lion libaaxa madow waxaynu ognahay libaaxu dee jamaaci ama si wada gru group ah buu wax ku ku ugaarsadaa bal haddaan kasoo qaadno aarka keligiis libaax keligiis markuu yahay oo aad iyo aad u gaajoodo markuu aad u gaajoodo ama keligii uu yahay hadduu arko calaashaan xayawaan ha isdhaho waad qaban kartaa tabar waad uhaysaa ama ha isdhaho ma haysid ma yaqaano libaaxiyo fooduu geliyaa wuxuuna is yidhaahdaa waa dhuu ordhaay ama dhimo ama hel xasan gugurta black lionka uu la baxay waa libaaxii gaajeysnaa tabar uusan haynin la galay gacmaha marka way caddahay inuu ku baaba'aayo asagaaba ku baabi'iba marka magaciisayba ka caddahayba inuu qarka qar iskasuahay biidni illaahi dagaalkan sida hadda u socda xasan gugurta qabiilo ku tashanayay qabiiladii uu ku tashanayay alla subxana watacaala garabkiisa waa ka bixiyey ma hayo gacanta kuma hayo
aqoon-yahanka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in xarakada siyaasad ahaan ay ka horeyso cadowgeeda isla markaana ay u diyaargarowday dagaalka iyagoo gacan adag kala hortegay dowladda dadkan uu la dagaalamayo horta maaha dad mucaarada maaha dad maxaa la yidhahdaa godoodsan maaha dad door galay waa dowladnimo dad isku diyaarinayo waa dad raba inay dhulka hantaan waa dad raba inay maxaa la yidhahda dadka hantaan waa dad raba siyaasada guud iska daa maxaa la yidhahdaa soomaaliyadan lagu dagaalamayo bariga africa rabaanna gacanta ku qabtaan siday sheegeen iclaamkooda ku sheegeen wax kasta ku sheegeen marka dadka aad la dagaalamaysa adoona qiimeyn haddaad ku gasho waa khatar shabaab way ogaayeen fayskan labaad cidda kasoo qaybgeli rabta way ogaayeen intuusan asaga iclaamin ka horeeda ogaayeenba inay dadka abaabul ku jiraan waxay kala hormareen darabaadkay kala hormareen xarakadan waa ujeednay xarakada marka siyaasadooda dadkan way ka horeysaa dagaalka ninkan uu iskaga di hadda isku diyaarinayo isku abaabulayo hortiisaa loo diyaargaroobay inuu gobolada uu kusii duuli doono meesha uu kusii duuli doono qabiilada uu soo wadan doono waxa dhan waa la ogaa marka dee maxaa la yidhi sadar muuqda su-aal maxaa la yidhahda ka dhan madaxweyne xasan sheekh oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa ku fashilmay in dagaalka uu ku horiyo qabaa'ilaad uu ka hor keeno mujaahidiinta al-shabaab waxaana maalmihii lasoo dhaafay gobolka galgaduud ka dhacay dagaallo iyo qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey askarta shisheeye kalkaalka waxaa dowro diini ah loo soo xiray ducaadda walaayada islaamiga ah ee bayi faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed ciise dowro diini ah ayaa loo soo gebagabeeyey ducaadda walaayada islaamiga ah ee baay waxaa kasoo qaybgalay dowladda loo soo xirayay ducaadda qaar ka mid ah culimaaudiinka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta wilaayada waxaa ka mid ahaa dadka kasoo qaybgalay xiritaanka dowladda waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar madasha xiritaanka dowladda ayaa sidoo kale laga jeediyey kelimado kala duwan sheekh mukhtaar abuu muslim ayaa ugu horeyn kelimad dardaaran ah jeediyey wasiyada koowaad waxaan leeyahay fa innii uusii nafsii wa ikhwaanii adducaata ila allah bitaqwa allahi fa hiya wasiyat allahi lilawaliina waalaakhiriin qaala tacaala walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu allaha nuqdada labaad walaalaha ducaada aan u dardaarmaya waxay tahay iltizaam alxikma fi jamiici alumuur wa khaasatan fi addacwati ila allah qowlan وفعلا وتفكيرا ومنهجا وسلوكا صدقا واخلاصا ورغبه فيما عند الله عز وجل sheekh cusmaan dacwo ayaa madasha dowladda lagu soo xirayey sidoo kale ka hadlay isagoo waani iyo dardaarano jeediyey waxaan idiin dardaarmayaa naftayda idinkaba u dardaarmaya alla cabsidiisa subxaana wa tacaala ogaadana adduunka waa laga tegayaa maanta waxaan joognaa adduunyo waa daarulcamal berrina waxa weeye waa aakhiro waa daaruljazaa nabigeenana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa tazuulu qadama cabdin xataa yusala can arbac addoonka gomadihiisa kama suulayo bannaanka qiyaamo inuu taagan yahay ilaa afar shay wax laga weydiiyo can cumrihi cumrigiisii fiima afnaa wuxuu ku dhameeyey wa can jasadii jirhkiisii fiima abla wuxuu ku baabayey wa can maali xooli xoolihiisii meeshuu ka shaqaystay min inag tasawa fiima anfaqiyo wuxuu ku bixiyey wa can cilmihi iyo cilmigiisii fiima facala fi wuxuu ku camal falay waxaa soo xiray munaasabadda sheekh xamse abujacfar waalig wilaayada islaamiga ah ee baay isagoo booriyey in aad loo horumariyo waxbarashada iyo dacwada diinta islaamka nicamkaas ilaahay la siiyey may kumad aha nicmadan geekuunan fadhina oo wadatashi iyo shir ka saabsan sidii lan hormariyo fadi dacwada iyo barashada diinta islaamka iyo ducaadda ka shaqayasa dacwada ka shaqayasa sidii lan hormariyo fadi marka waa nicmo weyn waaye markan ka horreyta in ilaahay hana xasuusiiya nicmo ah anina waafajiyna nicmo kaluu anina karsiina nicmo kaluu ma ilaahay ku rajeena ani tanfiidyana sahadanin waafajinin waafaji insha allahu tacaala qodobo iyo talooyinkii wan wanaagsanay ha ku bahi in la tanfiidiyo wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka dhaca dowlaad isdabajoog ah taasoo ay ka faa'iidaystaan qaybaha bulshada haweenka ku dhaqan degmada jamaameh ee gobolka jubbada hoose ayaa bixiyey hadiyado ay ugu tala galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka maxamed aamiin ayaa ka waramaya hadiyadahan oo isugu jira labis kutub cunno iyo agabyo kale ayay haweenka ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ay jubbooyinka ku wareejiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furimaha ay ka hor fadhiyaan shisheeyaha iyo askarta dowladda federaalka munaasabadii ay haweenka ku wareejinayeen hadiyadahan kala duwan ayaa waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan sida salaadiin waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay salaadiinta iyo nabadoonadii kasoo qaybgalay munaasabadda kuwaasi oo bogaadiyey haweenka hadiyadaha ku wareejiyey mujaahidiinta gabdhaha waa ku mahadsan yihiin waxaan leenahay miisaanka xasanaadka allah idiin saara maanta maalin aa ka baahi badan tihiin oo aa ka dhib badan tihiin ilaahay subxaana qaadirka aha idinku caawiyo waxaan weli aana qurux badan baa ka boola horta annaga danaha odaalka dhaqanka gabdhaha mujaahidiinta walaalaha naga ee ilaahay xaqa dareensiiyey aad baan arrintaa idin ugu mahad celinaynaa gabdhaha reejo maame oo maanta kaalintan nu gala qaateen aad baan u faraxsanahay waxaan iloobi kara ma aha wax tiro badan baa horta anaga soo tuureen ma ilaahay ajir xasanaadka ka siiyo annagoo ah odayaalka dhaqanka degmada jamaame gabdhaha ku nool insha allahu tacaala aad iyo aad ayaa idinku hambalyeynaynaa maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacaala dumarkii saxaabiyaadka iyo taabiciinta ayaa saan samayn jireen sidiisaba waxaa loo baahan yahay addiinu liman qaatala diin waxaa iskale ninkii u dagaalama qofka inuu wax bixiyo wuxuu isleeyahay waxaa iska reebo dhegdhegahan yaa bira oo baxsan ilmahaa cuni ma gaari doonta adi ma og cunuga ma gaari doona adi ma og markaa bixisid hal garaan aa bixisid toban garaanuu ilaahay ku siinaa shan garaan haddaa bixisid walahi kunyibar way ka dhacday gabarha waxay bixisid toban garaan dahab ay leedahay bixisay maalintii kale walaalkeeda oo south africa jir laba kun uu isoo diray dhahad qaraawada waa subaxdii kale waa geysay labadii kun waxay haddana kun kale bixisay allah idin barakeeyo waa ducaysantihiin tii oo owlaad jecel owlaad ilaahay ha siiyo tii maal rabta maal badan allah ha siiyo waxaan janno ilaahay idinkugu bedelo sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah haweenkii hadiyadaha bixiyey iyagoona ka warramay waxyaabihii ay wareejiyeen aad baad u mahadsantihiin inta ilaahay lagu maadiyo aad baad u dadaasheen buskud badan caagag badan timir badan koobab badan xusn muslim badan go'yo badan oo hugsi ah macawiisyo alxamdulilah timir ilaaha ku mahadsan gaaladii way jabtay gebageba ee joogtaa waxay galalableeyaan waxay gebidhacleeyaanba guryahoodii baa loogu gala gaaro qurunley
bismilaahi anoo magacii ku bilaabay umu saadiq waxaa leeyahay gaalada oo noogu soo duusha wadankeena inaan ola jahaadna rag iyo dumarsadaan ku nahay degmada jamaama joogo insha allah bismillaah anoo magaceyga ka bilaabay umaxaaris aan fariin ugu dirahay meeshan qadiijo diiriye labada kiilo buskut oo beeshinka aad soo dhex dhigteen waxaas hortaadaa la suubiyey asoo laba laab saddex laab ah wax anaga aa naga aragta ayaad soo suubisay meeshan dad noolaa joogamaan dad dhinta oo gaalash kasoo wax qaadanaya ma joogaan xasan guurguurta hadduu shalaayteedii astaagan yahay waxaan dhihi lahaa ha issoo dhiibo haddii soo qabtaan aynu ku gooracaan meeshaaneeto anagan wiilish mujaahidiinta ilaa iyo saacat alqiyaama ay ka dhacdo waa garab taagannahay gaalka ma wax qaadan hayna diinteena inaan ku dhimano waa u taagannahay qadiijooy waxaan walaalaheena mujaahidiinta afurunta jooga horta waan salaamayna walaalaheena mujaahidiinta furunta jooga qaas ahaan kuwa ribaadka ku jiro ayaan halkan salaan ugu dirayaa waxaan dhihi lahay walaalahaygow sabra sabra gaalada waxaa weeye jabkeeda wuu dhow yahay ilaahay wuxuu yidhi walcaaqibata lilmuttaqiina ciribta dambe waxaa iskale dadka muttaqiinta ah gaalo ay habadaalin kuwa jooga baarsanguune iyo meel walba taagan qalbi madoobe gurgurta wuu u weyn yahay jahanama ilaahay ha ku fogeeyo midda kale waxaan leenahay habarta xunta ah oo murtadada ah haddaad hal baaf oo biskud ah oo meel intaad keentay maxaa la dhihi jiray aad ba- soo bandhigtay annagana in ka badan baanba soo bandhignay maalin iyo habeen waxaan u taagana saan u kaalmayn lehna mujaahidiinta oo maxaa la dhihi jiray aan u tabantaabin lehna waxaan u ducaynaa wiilaha wiilasha furmaha jooga oo sharafteena cirdigeenna ilaalinaya oo kuwa liita oo mu- oo waxaa waay diintooda ka ridoobay oo baktiga ah naga hortaagan cadowga ah waad la socotaan dhulka ay haystaan oo meelaha ay tagaan gabdhaha muslimka ah iyo ummadda soomaaliyeed say u galayaan waad la socotaan walaalayaan haddana ayaga unbaaba quusi taaganoo waxaa waaye meel kasta way ku jabeen oo waxaa waye ilaahay baa khasaariyey adduun iyo aakhirana way khasaareen ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu hasiimo ku rido waxay ku jiraan dhaqdhaqaaqi iyo rafashada ugu dambeysay ayay ku jiraan wuxuu dhahaya ninka xunka ra-iisul wasaaraha tan haddaan ku jabno meel kasta wuxuu yidhi "Ah, meel kale oon qabsanayna ma lahan buu yidhi wax noo dambeeya ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu siduu tii hore oogu jibiyo inuu tan oogu jibiyo haweenka ayaa kaalin muhiim ah ku leh halganka ka socda dalka ee looga soo horjeedo shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxayna marar badan dumarka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah bixiyeen hadiyado qaali ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamada maamulka yuhuudda ayaa burburiyey guryo ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ee reer falastiin iyagoona xabsiga dhigay tobanaan ruux maalintii shalay ciidamada gumaysiga yuhuudda ayaa deegaana dhowr ah oo dhaca daanta galbeed waxay ka qafaasheen afartan ruux oo falastiiniyiin ah qafaalkan ayaa laga soo tebiyey magaalooyin ay ka mid yihiin dulkaram aljaniin naabolis baytulaxam iyo magaalooyinka alkhaliiji iyo alqudus iyagoona xabsiga u taxaabay dadka ay qafaasheen sidoo kale waxaa la sheegayaa in saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay oo keliya ay ciidamada yuhuuddu xireen in ka badan boqol iyo labaatan ruux oo falastiiniyiin ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa